qoyska soomaaliyeed iyo weliba isleeyaha taariikh dheer oo ka salaysan wadajir iski hirnaan iyo tixgelin dhaqameed qoyska weliba sidoo kale uu sameelaha ka baraarujiyey akhlaaqda diinta iyo sidoo kale dhaqanka suuban si kastaba haato sanado ilahdhaafi qoysaska iyo weliba qaarsho iyo wajahana caqabado la xiriira saboolnimada dagaalada guurka dhaqanka iyo saameynta tiknolojiyadda waliba jirta baahi weyn oo lanqaba intii la xoojiyo wacyiga ka saabsan muhiimadda qoyska in la taageera waalidiinta iyo in la abuuro barnaamijyo koron qaado xasiloonida qoysaska soomaaliyeed barnaamijka maalinta caalamiga ee qoyska international day of families weliba la bilaabay oo si rasmiya lan xusay sanadkii kun sagaal boqol sagaalo iyo afartii kurid markeen qaramada midoobey united nation iyo si rasmi an aqoonsatay muhiimadda qoyska horumarka bulshada golaha guud ee qaramada midoobey u n general assembly iyo weliba iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaalo iyo sideedii ee meel mariday qaraar rasmi ah oo la kaastay tomi shanti mey sanad walba inlan dabaaldega maalinta qoyska go-aanka iyo weliba deelay golaha guud ee qaramada midoobe iyadoona xubno iyo keyn dhammaan wadamada caalamka iyo kajarta soomaaliya qaramada midoobe ayaa door muhiima ku qaadatay koronqaadowka wacyiga ka saabsan doorka qoyska horumarka barbaaryoobka iyo isbedelka bulshada ujeeddada maalintan iyo weliba taa koronqaadowka fahamka muhiimadda qoyska horumarka bulshada iyo dhaqaalaha iyo xoojinta siyaasadda qoyska laka taageero sida caafimaadka walbarashada iyo nabadda gudoomiyaha ururka raabta degmada baydhaba weliba iyo kuwa ramaayte ka urur ahaan walan ku dhiganta maalinta iyo doorka hanraabti oo keliyeyna horumarinta qoysaska soomaaliyeed qoyska walwalba walaha ku bilaawdayana aas-aaska qoyska ha ka bilaawde habartiya hartagmadi isgaadaayan meelaha ku bilaawadaas qoyska way isla dhagday unaga la dhalee adduunyada aas-aas iyo meelaha ka bilaawadaasoo caqabad badanna lata faa-iido badanna lata laakiin badana una walowna markas haneynanagdo una xaliyaana qoysku hadda sanadahun dambe soddon kun sana dagaalada indamboyti qoysas badana meel iraayo isoo eed inshal dhibaata badan inshal fariiridi qoysas badana shal taban qoysas badana shal dhumeen qoysas badana isku horkooyeen qoysas badana meel eraay useed dhibaatadu saamaytay walay argaas hiraabkas dada kinkooyen gee koobl kinkooyen geeshay wala kinkooyen mayla ku awaadeen qoysaskii laka awaaday may ka awaadeen bilaanta seedii hartigee oo tabi habarto kale oo rahi hartigi bilmi isiyo waan shaqeeyahay unuun wali suubiyaane unkuur galaana ogaadana wali ku tara karno ka taraana hartigana ogaadana hoob usumadaas shaqeeyo mise habarka qofka habarta ilaahay horta ma imbinayo qofka migalka afara ilaahay imbinayo afar guursada kore laakiin horta habarta iyo awlaadiyaba kaafina iyo habarto kale guursade habartana kashakashak iyo qoyska seedii wali ha kuwajaheeyey inti usu dumi waana badanan waa budumayan hadda qoysas badan usaaska dumanga jirta ciyaalkasha o dayacan hadda derbiyaalkumadeed aragta ciyaal o dayacan aadayo awjoshal fur isfuran badanga dharaaran aaday aawkana dhimadan may ero aaday aawkana roogansaas ciyaalkana dayacanin may sheene qoyskii oo burburiyo sheene sheekh maxmed nuur sheekh maxamed oo kumid ah culammada magaalada baydhaba weliba dhinihii kiishanin ku warmaaye dareen sheekeyeedin maalintan oo sida gaarka lankuxuso qoysaska soomaaliyeed iyo wala diinta islaamka iyo ku erti qoysaska iyo kaalinta iyo kuga jirana bulshada intii kala inta badan dhaqamada reerka shareecadan islaamka mayba eedan ilaaliday dhisanaanta reerkay eedan ilaaliday haddii xataa kooyan wal oo suu tafaahum ama isfahanwaa haddii kooya reerkaas ini yacni sulux si ilaahi subxaana watacaala baleeyey wasulxu khayrun lakum marka inihliidangaasin khayr badan sulxuga mayba lehere asulxu sayidul axkaama lehere heliska xugumiyaalka dhammaan usu madaxan marka reer dhaqan ina la hela sharciyan islaamka diintan islaamka eedan dhiirigeliidi dhii koran lamada qof oo lamada lamaana intii wal yani hashadha gala haddana shareecadan islaamka isla markii go-aan marku qaadadow isfahamdaradaas koyntii waliba edlinku dorbiday ini sulax arrintalah ka dabaa ilaa iyo sadahara geysida marka tusaale ahaan markan koreyta baabu nisaac iyo arhaasa dood doodooba koynta sulaxiyo marka haddana shaqaaqa dhiye arrintiyaasii xumaado korta kadib haddana doodilay tan ilaahi subxaana watacaala buu isleey fabacthuu xakama min ahli waxkama min ahliya marka yurida islaaxa marka reerka dhisanaantiis intii lamada qola dadka oo gabirtaha kujeeda iyo dadka lanka wadaadka kujeeda inay na saadaan oo yani arinta sinibad ee xaleeka dabaalan maadaama shareecadan islaamka ee qoys burburka eed iyo ee inkudeeridii